Haweenka Soomaaliyeed ayaa kaalin wanaagsan ka qaata horumarinta arrimaha caafimaadka inkastoo gabdhaha bartay culuumta caafimaadka ay walaac ka muujiyaan in aysan fursad u helin ay ka shaqeystaan xarumaha caafimaadka. Qaar ka mid ah gabdhaha wax bartay ee ku nool magaalada Jowhar ayaa tilmaamay in aysan helin tababaro kor loogu qaadayo xirfadooda caafimaad si ay sare ugu qaadaan aqoontooda.
caafimaadka haweenka waxaa ka mid ah in uu dalki yahay dal burbursan oo hadda soo kabsanayo oo soo korayo oo hadda horumarkiisa tartiib tartiib yahay oo la dhihi karin horumartiisa boqolkiiba boqol waaye aan la dhihi karin marka sidaas darteed wasaaradii oo caafimaadkii oo dhaqaalihii oo unan haynin oo ku filneen ama aanan qeyb weyn ka qaadan karin xagga dhaqaalaha wasaaradda haweenkii oo dhaqaale ku filneen sidoo kale aanan haynin waxyaalaha marka sababayo waxay tahay wadankeena waa wadan iska burbursan soddon sano ee soo jiitamayey haddana wax horumar oo sax ee oola gaari uusan jirin oo boqolkiiba boqol soomaaliya waa horumarsan tahay dhaqaale ahaan aanan dhiiji karin marka sidaas darteed ayaa caqabadaha muuqda oo ka hortaagan waxaa ka mid ah caqabadahaas oo kale oo dhanka dhaqaalaha dhanka dhaqaalaha in ay door muuqda ka noqdaan caafimaadka haweenka waxaa ka mid ah in uu dalki yahay dal burbursan oo hadda soo kabsanayo oo soo korayo oo hadda horumarkiisa tartiib tartiib yahay oo la dhihi karin horumartiisa boqolkiiba boqol waaye aan la dhihi karin marka sidaas darteed wasaaradii oo caafimaadkii oo dhaqaalihii oo unan haynin oo ku filneen ama aanan qeyb weyn ka qaadan karin xagga dhaqaalaha wasaaradda haweenkii oo dhaqaale ku filneen sidoo kale aanan haynin waxyaalaha marka sababayo waxay tahay wadankeena waa wadan iska burbursan soddon sano ee soo jiitamayey haddana wax horumar oo sax ee oola gaari uusan jirin oo boqolkiiba boqol soomaaliya waa horumarsan tahay dhaqaale ahaan aanan dhiiji karin marka sidaas darteed ayaa caqabadaha muuqda oo ka hortaagan waxaa ka mid ah caqabadahaas oo kale oo dhanka dhaqaalaha
in la siiyo fursad cilmi baaris tababaryo iyo maalgelin in loo dhiso xarumo cilmi baaris oo haweenku ka shaqeyn karaan ka qayb qaataan cilmi baarista cudurada dhibaateeya haweenka iyo caruurta wacyigelinta bulshada si nadaafada iyo talaalka ka shaqeynta xarumaha caafimaadka ee la dagaalanka cudurada hababka ka hortaga cudurada sida barashada daawada abuurista deeq waxbarasho oo gaar ah in loo fududeeyo maalgelinta kulidaha caafimaadka inta badan gabdhaha soomaaliyeed ayaa aada u barta culuumta caafimaadka waxa ayna kaalin ka qaataan dadaalada lagu doonayo in lagu horumariyo caafimaadka